soomaaliya muddo ku badan ah soddon sano iyo welibaa ku jira dhibaatooyinka sababan ee qabyaalada oo dadka agtiyo oo caadiya kanagatiya taasiition horseeti iyo bulshada shir qaybsamana islamarkaana iyo warku qabsado waaysanyin ilaa iyo hadda kadhaqamuunka qabyaalada iyo weliba afa kanagataya nololah bulshada soomaaliyeed balse weli dadkaan ku buraarugsanayna halista oo weliya sii socota ayaa abuurayta naceeb iyo shirqaybsanana haddaba ma etaa doorka bilaanta soomaaliyeed gaar ahaan han koonfur galbeed iyo kaleyina la dagaalinka qabyaalada bulshada afaytiya gadoomiyaha ururka haweenka gobolka baaya deeran cabdi oo ku hadalay dhibaatada yeelata qabyaalada iyo sidii lan ka hortaga lahaya ka hortaga qabyaalada haweenka eed iyo eed inii oo yo ku taxdiraan mase mayl raayka dadaalaan ku qeyb qaadada koraan haweenka soomaaliyeed sidii inku hortaga fadeen inay qabyaalada kasoo biy inkastoo qabyaalada isku jarto oo soomaaliya qabyaaladan ku dhammaadan eedaa mayl raayi use meelba un iniiska koyn iniisku wacyigeliyaan iniiska sheegahayn haddii shir iniiska koyn haddii sheeko hataa iniiska kooy meeliila ka kulma haweenka ka kulungno ini una erab tirno sidii oo qabyaaladaasay oo lakahaaya mayl araaya haweenka soomaaliyeed ini una erab tirno dadaalshee ka jarna haa walku deeri koro yo yoo la ikhiranta haddii iyo dadaalsho dadaalka daraan way ku deeri koro hal walaa hoblika dadaalo le halshee la deere waliinka dadaalne liinka shaqayna halshoo mala deeraw marka waybaa mayl araaya anqabe iniyoonay hal ku deeraan guulula ku deeraw waan la hergeliyi doon hergelii karo eedii eedaa mayla araayaa wal unku qobada koraan waayo megel iyo bilaan bilaanta olool nugul bilaanta qalbi jila-an bilaanta mayla araayay cadaalad badan way liiday gadaalay la marsiyay dhinlayliin reemaa haddii oo mayla araaya ama maamulka ama hooliyada qobada fadna bilaanta mayla araaya eedii eedaa hiilo nlata eedii eedaa dadnamo nlata wayba qobadaase suubiye faday iniyoonay wadanka horumar mayl araay ka shaqaytu inii mayl araay isa wal qobad sheefay lahaada ugu dambeyntii gadoomiyaha haweenka degmada baydhaba hindiya isxaaq cali iyo ku hadalay doorka bilaantiyo ku qaadada korana erabtirka qabyaalada walibanaya fariin andirtay bilaanta soomaaliyeed iyo nabadiyo ku shaqeeyana walaahi horta bulshada wali laku wacyigeli koray inti lankaha wali madaasada dhibka teegan inti lan sheega oo wacyigelin badan lagusoobiy bulshadaan wali kafaylata hoobageeka ad waliyo dhibkaas madaas teegan ad ku wacyigeliyda bariye inka naagta baridam inka naagta geesha inka naagta ku wacyigeliyaan dadkan wala ku fahmayaan wala dhibkun dhow andhiyaw oo isku horkoykun isku dhacagun badan andhiyaw wacyigelin daro daraadii andhiyaayan hoob walwalba qofka laku wacyigeli walwalba inta oo suurtagalaayan oo sila fadawnagadayan aaminsano walaahi gabra soomaaliyeed wali farmiin ee andirey dulmo mafayl ilaahayba raalamaka e ee dadkun oo qabyaalada dadkana nisjeeyo dadkana nisdiro hadalkan qofkan eralanjeeyo oma ilaahay dadka inta isgalan laka dhex shaqeeyo isku dhaafa haweena itin bilaan soomaaliya bilaantana maylanka dalgale inti nabad ku shaqeyta ee geeka ool dangmaneenka jarta bilaay dangmaneenka jarta hoo geeka bilaay dhiida mise dagaalkoo yar lay dhiib cunugaamay leera iskool mambahow dugsi mambahow bii waraaw ma helow raashin suugah ka adeegdow ma helow qofka badana dhibka kadhiyow hooyuu bilaamo madun wali erfaday bilaanta soomaaliyeed gabro soomaaliyeed nabada ku dadaalneen sidii nabada wadankan ka zaa'idii fadni ka dadaalneen